bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada barnaamijkeena waxbarashada toddobaadkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa dugsiyada qowlka ee bal lagu barto ee magaalada hargeysa waxaanan booqasho ku tegay madarasada daaru ridwaan oo ka mid ah madarasadaha sida weyn qur-aanka looga barto ee magaalada hargeysa haddaba ugu horrayntii markii aan madarasada galay waxa ay indhahaygu qabteen arday aad u tiro badan oo qaar ka mid ah ay subcinayeen qur-aanka halka kuwo kalena uu macallinku qur-aanka ka dhagaysanayey sidoo kale ardaydan waxaa ku jiray kuwo aad u da'yar oo ku mashquulsanaa ama ku fororay feegaridda casharka waana kuwan qaar ka mid a ardayda oo aan mikrofoonka la dhex maray adeer adiga magacaa maqdis cabdullaahi xuseen haye maxaad barataa qur-aan
intee legbad qur-aanka baranaysa si halkaad maraysaa
idaa qaaq haye bal suurad qur-aanka ka mid ah noo akri
بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا
sidoo kale waxaa barbarkayga taagan macalinka ardaygan ardaygan intee lagu baranaya aad buu kolley u daayaryahay bismillahi raxmaan raxiim wallaahi kulli ardayga imika laba sana ayaan haynay de qur-aanka inanku meesa horu maraya lagu ku wanaagsan yahi wallahi waxa wey ardayga isagoo inteen leeg baa markaa madrasada inta badan la keena badanaa madrasada waxa nala keena ardayda iyagoo toban jir ah meelahaasa nala keena sideed jir meelaha iyagaaba nala keena markaa ugu badnaan intee leeg buu markaa inta sana ku qaadataa inuu qur-aanka xifdiyo oo uu dhameeyo horta ardayda waa la kala saaraayo qaar baa loo taxdiidayo casharka oo laba sano meelaha loo qabtaayo qaar baa laba sano bad loo qabtaayo kaasi waxa wey waa arday bood qaar boodhina ugu jira madrasada kaasi wax lagu taga in yar ku dhameeyo qur-aanka yar
sidoo kale waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah macallimiinta ardaydan da'yartaa waxbaraysay waana kan macallin cabdiraxmaan cismaan muuse anoo ah macallin dhiga madrasada ridwaan dhigana qur-aanka kariimka iyo maadooyinka kale madrasada lagu dhigo ardayda waxaan kusoo barbaarinaa horta ardayda asal waxaan uga bilownaa ciddii aan waxba garanahayn higaada ayaan ugu horreysiinaa kadib higaada markay dhammeeyaan qiraa'atu musawaraa buuga yare higaada ay dhigtaan ay dhammaystirtaan waxaan markaasun baan qur-aanka u bilownaa carabkoodaan dhisnaa kadibna ardayda mustawaha wixii maadooyin qaadan karayaan waan eegnaa hadday maadooyinka qaadan karayaan luqadda u fududay maadooyinka waxaan udhignaa siire tajwiid xadiis adkaar anaashiid iyo ducooyin qur-aanka intee leeg bay markaa ardaygu ku dhameeyaa ugu yaraan adigu ama ugu badnaan baxa horta ardayda isku mid maaha ardayda ciddii gaadu ay u fiican tahay ilaahayna hibo u siiyey inuu xifdigoodu fiican yahay laba sano ayay ku dhameeyaan qaarna saddexda sano ayay la gaadhaa qaarna aqala daalik intaa way ka yaraysan karaan da ahaan ardayda ugu badana da ahaan aad meesha ku haysaan da-da intay u badan yihiin ardayda waxay u badan yihiin ardayda u badan waxa weeye afar iyo tobanka ilaa iyo tobanka ay da-dooda aada ugu fara badan tahay da-daasaana qur-aanka aad si fiican u barata laakiin ardayda qaar da-dooda ilaa sideed iyo toban waa la heli karaa jirka dambe ilaa sideed iyo tobanka qaar baa gaadha toddobiyo tobanka laakiin way yar yihiin ardaydaas ugu dambayntii waxaan halkaasi waraysi kula yeeshay maamulaha madarasadaha daaru ridwaan maxamed cismaan cayuun waxaana ugu horrayntii aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban naga siiyo taariikhda madarasada iyo xilligii la yagleelay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد haddii aan kaa siiyo warbixin yar madrasada waxaa la aasaasay labadii kun iyo afartii waxaana lagu aasaasay ama lagu dhisay gacan dad muxsiniina oo dad muslimiina oo dowladda qatar ka soo jeeda ayaa waxa weye gacan ka geystay aasaaskeeda iyo dhisitaankeeda kadibna madrasadu marxalado badan oo kala duwan bay soo martay marxaladahaasi marxalado adag iyo marxalado ay fiicantayba way way- way jireen waxaa kaloo jiray xiliyada qaar dee madrasadu waxa weeye horumar iyo fiicnaan ay gaadhay xiliyada qaarna waxa weye hoosu dhac iyo waxa weeye duruuf ay la soo kulmeen taasna waxa u sabab ahaa xaafadda iyo dadka waxa weye in badani aanay waxa weye u fahamsanayn waxbarashada iyo waxa weye qiimaha ay leedahay gaar ahaan qur-aanka karimka kadibna waxa weye madrasadu marna way soo kaca kuftay marna waxa weeye way soo hagaagtay hadda laakiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxay maraysa xaaladii ugu fiicnayd waxa weeye waa maanta waxaan odhan karaa waa xaaladii ay- ay ugu wanaagsanayd oo waxa weeye isku duba dhacday nidaamkeeda iyo barnaamijkeedu ardayda dhigataana ay arday roon iyo awood leh ay tahay runtii marka loo eego xiliyadii hore oo laga yaabo madrasadu inaanay laba galaas aanay dhaafi jirin hadda laakiin ay sii socoto ilaa shan galaas oo waxa weeye oo waxa weye waxtar weyn iyo faa'iido weynba xaafadda ay ugu soo korodhay da-yar iyo dhalinyaro badanna ay ka waxa weeye ka ka aflaxday dad fara badanna waxa weeye alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ay ka faa'iideen
arday intee leeg baa dhigatada odhan kartaa madrasada wakti xaadirkan
laba boqol iyo soddon ama afartan meelaha waan ku qiyaasi karaa
intii madrasadu ay jirtay imise dufcadood ama imise arday baa ka qalin jibiyey haddii aad qiyaas ahaan sheegto horta ma hayo imika tiro ahaan laakiin haddii aan qiyaaso arday badan baa waxawey ka qalin jebisay xataa ilaa iyo waxawey ardaydii ka qalin jebisay ay waxaweye noqdeen macalimiintiidii waxaweye la wareegay maamulkii iyo madrasada waxaweye waxdhigitaankeeda aniga laftaygu waxaan kamid ahaa ardaydii madrasada ee waxaweye lagu bilaabay ama waxaweye ardaydii sanadadii ugu horreysay dhigan jirtay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin in waxaweye macalimiinta qaar kamid oo noola dhigaa laftigoodu waxa weeye waxay dhameeyeen madrasada way dhameeyeen madras ardaydii madrasada ayay kamid ahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin tirada macalimiinta ee hadda ka howlgasha madrasada waa imise
waxaan ku qiyaasi karaa ilaa iyo waxa weeye toddoba macalin
waan gartay imise qaybood ba u kala baxdaa madrasadu
waxay u kala baxdaa saddex qaybood qayb waxa weeye dadka waaweyn ah ama oda- waxa weeye dumar ha noqdaan ama rag ha noqdaan iyo qayb ary- ar- ardayda yaryar ee waxa weeye roonroon ee waxbarashada waxa- waxa weeye marka waxa weeye ku dhex jira qur-aanka wada iyo qayb yaryar oo caruurta yaryaroo barbaarina saddexdaa qaybood ama boodhina saddexdaa qaybood ayay isugu jirtaa madrasadu alxamdu lilah
xiriir inteen leeg ayaa ay madrasada iyo waalidka idinka dhexeeya inta badan waxaa la sheegaa waalidiintu waxay aada uga cawdaan macalimiintu inay ardayda karbaashaan marka horta xagga xiriirka waalidiinta sideebaa isku tihiin
Een, horta waxa weeye caruurta haddii la- waxa weeye usha iyo waxa weeye garaacitaankuba waxaan u malaynayaa dee waxaan waxa weye xadkooda waxaan ahayn lama dhaafin Een, macalimiinta iyo waalidkana xiriirka ka dhexeeya runtii aada buu u jiifaa madaariska badan madaaris badan ama madrasada markii hore iyo xaaladaha hore ay soo martay taasna waxaa u sababa macalimiintii iyo waalidkii oo waxa weeye aan faham isfaham badani ka dhexayn oo waalidku waalidiintu aanay qadarin iyo waxa weye ixtiraam badan aanay u hayn macalimiintii taas ayaa keentay waxa weeye in waxa weeye iskhilaaf dhaco laakiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hadda waxaan odhan karaa boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba shan iyo sagaashan waalidka iyo macalimiinta madrasadu si toosa bay isugu xidhay
waan gartay inta badan dalkeenan jamhuuriyadda somalilan waxaa jira tartano qur-aanka kariimka oo b- rabadaan kasta ama sanadkiiba hal mar la qabto ma jiraan wax tartamaa oo ay ka qayb gashay madrasadiinu haddii si ay jiraan guule inteen leeg baad ka gaadheen tartamadaasi
alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin way jiraan runtii tartana ay madrasadu ka qayb gashay waliba rabadaantii dhaweyto ayay ka qayb gashay qaar ka mid a waxa weeye alxamdulilah dee waxa weeye laba- laba derajo oo kala sarreeya ayay waxa weeye derajadii walba kaalinta kuwaad soo gashay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin hadda laftigeedana tartan een, wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo tv-ga universal isla kaashadeen ayay waxa wey madrasadu gashay runtii alxamdulilah saddex arday baan geynay saddexdii ardayna weli imtixaankii ku jiraan darajaadkii lasoo maray ama marxalado uu soo maray imtixaano dhowr oo kala duwan oo la mariyo ardayda intii bay kusoo baxeen inta dambana waan rajeynaya inay soo bixi doonaan insha allah
ma rajaynaysaa inaad ka qayb gashaan tartanada qur-aanka kariimka ee guud ahaanba gobolada dalkani jamhuuriyadda somalilan
إن شاء الله تبارك وتعالى ورجينا هذا نقول رجوين
ugu dambeyntii macalin maxamed maxaad usoo jeedinaysaa ama maamule waalidiinta ardaydood la jecel waxbarashada ama inay ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa waalidiinta ubadkooda la jecel khayrka ama inay wax bartaan
waxaan la soo waxaan usoo jeedin lahaa horta marka hore ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa shay ka qiimo badani ma jiro la bartaa dhammaan waxyaabaha kale o dhan tabac waxay u yihiin ama wax raacitaan waxay u yihiin ilaahay tabaaraka watacaala kitaabkiisa qofku hadduu kitaabka ilahay bartana adduunyada iyo aakhira wax ka dhiman haba yaraatee ma jirto marka horta tala ahaan marka ugu horeysa waxaan usoo jeedinayaa waalidiinta la jecel ubadkoodu inay waxa weye waxtar iyo faa'iido u yeeshaan inay waxa weeye ubadkooda ku tababaraan ee marka hore kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala oo ilmuhu isagoon xifdiyin qur-aankiinaan iskuul lagula cararin laakiin marka hore kitaabka ilahi tabaaraka watacala la xifdaysiiyo kadibna akhlaaqda shareecada islaamka markuu barta ilmuhu dhismo kadibna waxbarashadiisa kale loo geeyo waana la hubaayo waa la xaqiijiyey ilmaha waxa weye kitaabka ilahi tabaaraka watacaala ku guuleystaa dhammaan waxa weye dabaqaadka adduunyada ama dabaqaadka nolosha wuu ku guuleystaa dhammaantood waxba ku khasaarana male marka waxaan leeyahay horta marka hore ubadka hala baro shareecada islaamka iyo kitaabka qur-aanka ah waalidkuna markuu ilmaha madrasad geynayo bal horta madrasada ha u eegato waxtar iyo faa'iido ma u leedahay tayo iyo wax soo saarna leedahay ha u eego oo ilmihiisa waxa weye meel fiican oo tayale hala waxa weye hala raadsado ilaahina tabaaraka watacaala ha weydiistay inuu ku kaalmeeyo intaas ayaan kusoo gabagabeynay wasala allahu wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed aad baad mahadsantahay waa taa waa hagaag dhegeystayaal waxaanu soo gaadhnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena waxbarashada barnaamijka waxbarashada waxaa idila socodsiinaya isla mar ahaantana halkan idinka soo jeedinayay anigoo ah khaalid ismaaciil foodhaadhi dhammaantay oo dhammaantiin tan iyo kulanti kale waxaanu idinkaga tegaynaa baridada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
علينا كل ليالي